gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabo ayaa dhagax dhigay dhismaha waddo interloog ah oo laga hirgeli doono suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda suuq bacaada ee degmada yaakshiid madasha dhagaxdhigga waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargax iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargax ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir isagoo oo sheegay in gacan weyn ay ka sii doonaan dhismaha waddadan waddadaas oo muhiimka u ah ganacsiga suuqan suuqa labaad ee caasimadda waddadan aad u jeedaan waa waddada ugu badan ee baabuurta ka baxaan maalin hor waxaa u joognay dhagaxdhigga waqdi kale ee suuqa suuq bacaad oo aan hadda interloogeeda meel fiican marayo sidoo kale waxaan bilownay laamigii waddadii dahabsiil ilaa janaal daawud maalintana waa guul kale waxaan dhagax dhigaynaa waddadii waqda oo xaaji cali oo ka bilaabanaysa halkan laanti suuq bacaad ka bilaabanayso ilaa ay gaarayso xanaanadii miijiska ilaa xagga gaarayso waa alxamdulilah farxaday noo tahay waxaan halkan ugu mahad celinaa ganacsatada suuq bacaad oo mar walba isku xil saaray inay ka qayb qaataan horumarinta iyo bilic soo celinta degmadan sidoo kalena lagu soo celiyo suuqii labaad ee caasimadda suuq bacaad waddadiisii lagu yaqiinay horumarkii lagu soo celiyo farxad gaaree noo tahay wax walba waxaa muhiim u hore u horeeya waddo waddada waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha dadweyneha ka mid tahay muhiimay marka mar walba u tahay marka waddada waddo haddii la helo ganacsiga qurxanaanayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye iyabo ayaa sheegay in ay sii socon doonaan tallaabooyinka lagu horumarinayo caasimadda inaad garab istaagtiin hay-adihiinna ammaanka inaad garab istaagtiin inaad garab istaagtiin madaxdiinna qaranka inaad garab istaagtiin wax kasta oo wanaagsan oo gobolkan gaar ahaan degmadan laga qabanayo inaad garab istaagtiina la rabaa sababtay tahay maamul ma shaqay karo bulshada la'aanteed ma shaqay karo marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maalin wanaagsan waxaan rajaynaynaa sanadkan sii dhammaanaya inuu noqdo sanadkii maaragtay wada waddooyinka la dhisaayey sanadkii qurxoonaa oo maaragtay cadowga lala dagaalamayey oo dalka laga saaray waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanad taariikhdiisa la ysku sheegoo la yidhaahdo laba kun labaatan iyo saddexdii dhammaatay intaasoo waddaan noo hirgashay intaas oo maaragtay waxaan ka shaqaynay nadaafadahaan ka shaqaynay intaas waxaan ka shaqaynay aan maamulkeenna garab istaagnay inuu sanadkan noqdaan rajaynaynaa sannadaha dambena ay ka sii fiicnaadaan hadduu ilaah yidhaahdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin halkaas dadaalkiinna ka sii wada guddoomiye adiga iyo maamulkaada isku duuban iyo bulshadaada waxaana rajaynaynaa maalin kaloo qurux badan oo waddadan inta dhammaata la furaayo inaan iskugu imaan doonno